galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galab jimco ah bisha nofembar ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somalycom idaacadda galabta iyo warka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dhibaatooyinka ay fatahaadaha u geysteen deegaanada dowlad goboleedka jubbaland
ilaa hadda dhimasho waxaan diiwaan gelinay dad lagu qiyaasaya konton iyo saddex barakacuna wuxuu marhayaa ilaa iyo saddex boqoloo kun saddex boqol iyo konton kun oo qof dadkani badankood boqolkiiba sagaashan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan waa dadka beeraaleyda ama webiga jinkiisa deganaa oo wax soo saarkii yaraa oo waddanka laga isticmaalayay marka waxaa burburay noloshii gebi ahaanba dadkii livelihoodkooda burburay ayagana maanta waxaa waaye dad geedo kor saaran qaarkood dad biyihii ay godoomiyeen marka noloshu way adag tahay
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida israa'il iyo xamaas ayaa bilaabay xabad joojin afar maalin ah saaka oo jimco ah iyadoo lagu wado in xamaas ay sii daayaan saddex iyo toban haween iyo caruur israa'iiliyiin ah oo lahaystayaal ah isla maanta iyo in gargaar bini'aadanimo uu gaaro marinka khaza ee go'doonsan xabad joojinta ayaa ah tii ugu horreysay ee dagaal socday toddobada toddobaad xabad joojintu waxay bilaabatay toddobadii aroornimo ee xilliga gaza taasoo ka dhaqan gashay waqooyiga iyo koonfurta khaza waxaana ku xiga sii daynta qaar ka mid ah in ka badan laba boqol oo la haystay oo xamaas ay qafaasheen intii uu socday weerarkii islaamiyiinta toddobadii bishii oktoobar ay ku qaadeen sida ay sheegeen dhexdhexaadyaal ku sugan qatar tiro maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku xirnaa xisbiyada israa'il ayaa lagu sii dayn doonaa isweydaarsiga maxaabiista labada dhinac gargaar dheeri ah ayaa loo qorsheeyey inuu ku qulqulo khaza waxaana la haystayaashii ugu horreeyey oo ay ku jiraan haween da-a la sii dayn doonaa afarta galabnimo ee xilliga khaza ee maanta sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar majiid al ansaar isagoo intaa ku daray in tirada guud ee la sii dayn doono afarta maalin ee xabad joojinta ay socoto ay gaari doonto konton qof masar ayaa sheegtay in kun aan raahday boqol iyo soddon kun oo liiter oo shidaal ah iyo afar baabuur oo gaas ah la geyn doono khaza maalin kasta marka xabad joojinta la bilaabo waxaana maalin walba khaza geli doona laba boqol oo baabuur oo gargaar ah xamaas ayaa ku xaqiijisay qadkeeda telegaraamka in dhinacooda ay qaateen xabad joojinta dhanka kale wararka ka imaanaya khaza ayaa sheegaya in israa'il ay xalay iyo saakiba duqeymo culus la beegsatay meelo badan oo ka mid ah khaza ka hor inta uusan dhaqan gelin heshiiska xabad joojinta ilaa ku dhowaad soddon qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen madaafiic lala beegsaday iskuul ay qaramada midoobay maamusho oo ku yaala xerada jabaaliya ee waqooyiga khaza duqeymihii u dambeeyey ee saaka ayaana la sheegay inay ku dhinteen laba saxafi taasoo ka dhigaysa tirada wariyaasha ee israa'il ku dishay duqeymaha khaza saddex iyo lixdan tan iyo toddobadii bishii oktoobar muslimiinta waddanka holland ayaa khamiistii muujiyey naxdinta doorashadii uu ku guuleystay siyaasiga midigta fog ee ku caanbaxay islaam nacaybka ee geer welderis kaas oo horey ugu baaqay masaajidada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka in laga mamnuuci doono holland sidoo kale welderis ayaa aada uga soo horjeeda dadka soo galootiga ah oo soomaalida ay ku jirto wilders iyo xisbigiisa freedom party ee b v v ayaa ku guuleystay aanraade toddobiyo soddon kursi oo ka mid ah boqol iyo kontonka kursi ee baarlamaanka dalkaasi iyagoo si aada uga horeeya isku darka xisbiyada labor green iyo xisbiga bidixda ee ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ee macruud muxsin koogtaas oo ka tirsan ururka muslimiinta dalkaasi ee c m o ayaa sheegay in natiijooyinka doorashada ay naxdin ku yihiin muslimiinta netherland isagoona isagana uusan filaynin in xisbi sidan oo kale oo leh barnaamij ka soo horjeeda mabaadiida asaasiga ee sharciga uu noqdo xisbi aada u weyn muslimiintu waxay ka yihiin qiyaastii shan boqolkiiba dadka reer holan oo ah oo ku dhowaad siddeed iyo toban milyan oo qof ah cabdisamed tehraani oo ah shaqaale bulsho oo ku nool xaafadda shilderswig ee magaalada heeg ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in guushi giir ay ahayd dharbaaxo weyn oo ay tahay inay aqbalaan kadib guushiisii lamafilaanka ahayd wilders giir waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ra-iisul wasaare u noqdo dhammaan dadka reer holan laakiin taasi waxay u muuqatay inay waxyar ka qabanayso inay dejiso walaaca laga qabo waxa uu hadhow samayn karo wildaris oo aysan ku filnayn kuraasta uu helay si dalkaasi u maamulo ayaa jimcada maanta ah bilaabay qorshaha uu doonayo inuu ku soo dhiso dowlad isbahaysi wuxuu orod u galay sidii kuwa ka soo horjeeda ugu qancin lahaa inay qeyb ka noqdaan xukuumad uu isaga ra-iisul wasaare ka yahay jenaraal cabdiraxmaan tiyani oo ah taliyaha milatariga niger oo ah ninka hogaamiyaha afgembiyey madaxweynihii lasoo doortay ee dalkaasi ayaa la kulmay dhigiisa dalalka maali iyo burkina faso tiyani oo xabsi guri dhigay madaxweynihii muddada dheer uu ilaalada u ahaa ee maxamed bazuum ayaa khamiistii booqashadiisii ugu horreysay ee caalami ah tan iyo intii uu xukunka xoog ku qabsaday ku tegay dalka maali dalalka dariska la ah niger ee maali iyo burkina faso oo ay maamulaan hogaamiyaasha askarta ee xukunka qabsatay sanadihii labadii kun iyo labaatankii iyo laba kun iyo labaiy labaatankii ayaa ballan qaaday inay garab istaagi doonaan saraakiisha afgembiga kula wareegay awoodda niger hogaamiyaasha askarta ah ayaa ka wada hadlay iskaashiga ay wadaagaan gaar ahaan la dagaalanka kooxaha argagixisada mintidka oo farakulul ku haya gobolka saaxil iyo horumarinta dhaqaalahooda saddexda dal ee saaxil iyo taliyasyadooda ayaa siixay bishii sebtembar heshiisyo ay ku jiraan qodobo isdifaacis wadajir ah haddii ay dhacdo tallaabooyin ka dhan ah madax bannaanidooda dhuleed iyo xukunkooda taasoo ay sameeyeen kadib markii afgembiyadii ay talada kula wareegeen aan laga soo dhoweynin meelo badan oo caalamka ah ugu dambeyntiina isku dhacyo rabshado wato ayaa xalay fiidkii ka qarxay bartamaha magaalada dublin ee caasimada waddanka irelan kadib markii dhaawac halis ah oo loo adeegsaday toorey la gaarsiiyey gabar shan jir ah falkaasi ayaa keenay in la gubo gawaari islamarkaana ay isku dhacaan booliska iyo dad caraysan booliska irelan ayaa sheegay in dadka ka caraysan weerarka gabadha yar iyo sidoo kale weerar kale oo loo geystay haweenay laba caruur ah ay dhaliyeen in dad gaaraya boqol qof oo wejiyada maryo kusoo xirtay islamarkaana watay budad iyo biro ay rabshado ka sameeyeen bannaanka hore ee isbitaalka dhaawaca la dhigay iyo waddooyinka caasimadda ilaa afar boqol oo ciidanka booliska ka hortaga rabshadaha ayaa la geeyey bartamaha dublin waxaana la xiray qeybo ka mid ah magaalada sida xarunta baarlamaanka ee leynester house isku dhacyo rabshado wata ayaa sidoo kale kooxo iska soo horjeeda ku dhex maray qaar ka mid ah baararka iyo maqaayadaha halka dab la qabadsiiyey basas iyo gawaari kale lana qarbuday gaadiidka booliska dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta
mahadsanta yuusufow doontaan waxay doon kalluumaysa annagu mas-uul ka nahay waxaa laafduubtay hadda muddo asbuuc ka hora doontu waxay leysanka ka qaadatay dowladda waxaana lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada eyl waxaa afduubtay koox burcada aan qaybtooda la garanayn ilaa imankana way haystaanin haddana waxayba la aadeen badda marka maxaa ku caddaynaysaan in kooxdan ay yihiin koox burcadbadeed ah oo doontan afduubatay waxaan ku caddaynaynaa koox dee dabli ah bay ahaayeen oo burcada doonta way fuuleen markaanu la xiriirana waxay dhaheen war maxaa tihiin nimanka noocaasanahay doonta burcad baan nahay lacagtaasaan idinka rabnaa ilaa afar boqoloo kun oo doolar lacag ad codsadeen marka nin doontan ee waa doon soomaali soomaaliyeed oo dalka liisanka haysata oo dowladdu cashuur dhayn afar boqoloo kun iyo wax ku dhowtoona inaad afduubataan waa ku qaldan tihiin waxay dhaheen markaas waxaan la aadaynaa badda oo maraakiib baan ku doonanaynaa haddiidnaan lacag naga siin tirada guud ee saarnaa waa imise marka shaqaalahaas marka laysku daro soomaalida iyo kuwa u dhashay waddanka iraan shaqaalada lix iyo toban bugaariya iyo hal nin oo waardiye ka ah oo soomaaliya iyo lix iyo toban kuruuga ah wadamadeed ay u kala dhasheen shaqaalaha doonidaasi saarnaa kuruuga waa eeraan buu dhashay iyo ha iyo soomaalina way saaran tahay hal nin oo waardiye ka ah waa saaran soomaaliya tirada guud toddobiyo toban bugaariya waxaad iga warataa marka dhinaca dowladda waxaa jira ciidamo ilaaliya badda puntland oo la yidhaahdo ciidanka b m b f iyo mas-uuliyiinta dowladda ilaa iminka wax xiriir oo la samayseen ma jiraa si arrintaasi loo furdaamiyo ha waan la samaynay yuusufow waxaanu la samaynay taliyaha booliska oo aanu la hadalnay u sheegnay doontaas in la haysto waxaanu la samaynay xiriir taliyaha ciidanka b m b f waaya bashiir waxaa ku celcelisay in kooxda doonida haysata ay idiin sheegeen haddii aadin lacagta noocaasa bixin inay ku doonanayaan maraakiib marka walwal intee leeg ayaa ka qabtaan in doontiina lagu sii qafaasho maraakiib shisheeye wallahi cabsi weyn baan ka qabnaa annagu dee waa cabsi weyn baan ka qabnaa in lala aado wayba la aadeenba annagu dee waxna kama qaban karo dashaaca waa nahay dowlad baa dalku leeyahay oo wixii khatar oo iyadu ka hortagto baan rabay annagu waa ogeysiin oo u sheegnay doonta cashuur bay ka qaadatay iyadaa mas-uuliyad amnigeedu saaran yahay in amnigeeda mas-uulka ah iyadaana laga rabaa inay
doonidan ma waxay ka shaqaynaysa oo keliya ay u rarneed kalluumaysi mise waxaa jira agab kale oo ay siday marka la afduubanayana maxaa doonida saarnaa bashiir doonida kalluun unbay ka shaqaysaa oo doon kalluumaysiya wax kalema leh way kalluumaysanaysay xeebaha puntland oo dhan inay ka kalluumaysato shati laysankeedu yahay wax kaleeto ay siday ma jidho kaasi wuxuu ahaa bashiir siciid cismaan oo ka mid ah ganacsatada wakiilka ka ah doonta kalluumaysi ee la afduubtay oo u warramayey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf dhinaca kale waxaan la xiriirnay taliska booliska ee puntland si aan arrimahan afduubka doonta wax uga weydiinno kadib markii ganacsatada ay sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland waxaa noo suurta gashay inaan helno taliyaha ciidanka booliska ee puntland jenaraal muumin cabdi shire oo aan marka hore weydiiyey jiritaanka doonta kalluumaysi ee la afduubtay way jiraa doonta la afduubtay soonaha ayl oo niman burcaday ay haysteen doon kalluumaysi oo dowladduna ay shati siiso si caadi u kalluumaysanaysay waa niman burcaday afduubteen waxayna la aadeen xagga bariga badda fog
ganacsatada ee wakiilka ka ah doonta la afduubtay waxay noo sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland oo booliska uu uga horeeyo adigana waxaad tahay taliyihii booliska ee puntland bal nooga waran xiriirka ay idinla soo sameeyeen iyo sidaad uga falceliseen
way nala soo xiriireen annaguna markiiba dhacdada waa maqleed meesha booliis baa jooga oo xogta way heleen shaqadii intaa ku dhex jirana iyaga laftigoodu kuwa burcadda ay dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan hadda meel kuma sugna sidii marka loo xallin lahaa baan ku jirnaa weli hawshaas iyaguna way ogi dadka iska lahaa oo kiika ka ahaana way ogayiin inaan shaqada ku jiro weliba meelo badan isku dayo badan aan samaynayno u sheegna ninka wakiilka ka ah markuu nala soo hadlay inuusan bixin karin wax madax fooshaa shaqadaasna waa waa dembi laftigeedu iyo dhiirigelin maaragtay dembiga laftigeeda in lasii dhiirigeliya noqonaysaa marka muhiimka ugu weyn waxa weye in dadka la soo qabto sharciga la keeno marka way nagala shaqaynayaan waa ballan bay naga qaadeen inay sisaa samayn doonaan
taliye ganacsatada markay idinla soo xiriireen maxay idin sheegeen ama ay idinkala hadleen oo ku saabsan doonta iyo weliba cidda afduubatay
waxay noo sheegay in doontoodii la afduubtay annaguna marka xogta waa hayno waa u sheegnay inaan ognahay xogta hayno hawshaasna ku dadaali doono sidii loo qaban lahaa ciidanka howlaha badda ku qaabilsan boosaba xaruntooda ku taalaa intii diyaargarow ku jireenna meeshii way ka tageen mar kasta waan iswacnahay xogta waa isla haynaa sidii wax u jiraan
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska puntland generaal muumin cabdi shire oo ii warramayey waxaana kasii horeeyey mid ka mida aan rahde bashiir siciid cismaan oo isagana faahfaahin ka bixinayay doon kaluumaysi oo ganacsato soomaali ay wakiil kala yihiin oo dalka iiraan laga leeyahay oo lagu afduubtay xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haya aadan maxamed salaad oo kismaayo ku sugan
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo aad jimco kasta si toosa aad uga dhagaystaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijka waxauu idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya aadan faarax gaarane oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland iyo farxaan cabdi afdhuub oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada kismaayo ama jubbalandba sidoo kale barnaamijka waxaa igala qaybgalaya gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland cabdifataax jalwa waxaana diiradda aynu ku saari doonnaa barnaamijka hadduu allah awoodda la qadaro ee dhibaatooyinka ay geysteen fatahaadaha ee maalmahan sida weyn u saameeyey deegaanada jubbaland marka hore kusoo dhowaada barnaamijka aadan kismaayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa anu magacii waxaa la yidhahda aadan faarax gaaran saa u sheegtay waa agaasimaha gudaha wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda jubbaland
Eh, waa mahadsan tahay eh, aadan Eh, magacaygu waa farxaan cabdi afdhuub Eh, waxaan ka mid ah aqoon-yahanada eh, soomaaliyeed eh, jubbaland baan ka mid ahay waa mahadsantahay Eh, aad baa mahadsantahay aadan kismaayo adiga iyo dhegaystayaasha v o edaba magacaygu waa cabdifataax cali faarax jalwa gudoomiyaha bulshada rayidka jubbaland waayahay barnaamijka ayaan imika gudaha usii gelaynaa ee faaqidada toddobaadka ee v o a tan iyo markii fatahaaduhu ay ka bilowdeen deegaanada jubbaland toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanayay dhibaatooyinka ay geysanayaan fatahaadahaasi waxaa sidoo kale jira in ay dhimasho iyo sidoo kale burbur hantiyadeed ay geysteen fatahaadahaasi meelo badan oo jubbaland ka mid ahay ayay fatahaaduhu si weyn u saameeyeen iyadoona boqolaal kun oo qoys oo soomaaliyeed ay dibadjoog maanta ka yihiin guryahooda waxaa jira gargaar aan sidaa usii buurneen oo maamulka jubbaland iyo dowladda federaalku ay la gaareen dadkaasi inkastoo weli ay taagan tahay baahida ama dhibaatooyinka dadkaasi waxaa u dambeysay talaadadii aynu kasoo gudubnay ayay ahayd markii boqolaal ka mid ahay dadka beeralayda ah ee deegaanada gosha gaar ahaan deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab ka soo barakacay ay soo gaareen duleedka magaalada kismaayo waxaana halkaas dibudejin ugu sameeyey maamulka jubbaland iyadoona sidoo kale degmooyin dhowra laga soo sheegayo halista fatahaadahaasi ay geysteen haddaba een, waxaynu diiradda ku saari doonaa dhammaan arrimahaasi barnaamijkeena toddobaadkan waxaan marka hore ku hormarayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyadoo aynu inta badan su-aale ka weydiin doono een, xaaladaha taagan dowladda jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland maxaa ay ka qabatay dhammaan arrimaha hadda taagan bulshada rayidkase maxaa looga baahan yahay in dhankoodu ay qabtaan aqoon-yahanadase maxaa la gudboon kusoo dhowo agaasime ee barnaamijka toddobaadka faaqidaada ee v o a bal ugu horreyn agaasime waxaad faahfaahin guud naga siisaa een, khasaarihii ugu dambeeyey ama xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaaduhu ay ka geysteen gobolka aad baad umahadsan tahay aadan kismaayo waan idinka mahad celinaya idaacadda v o a inay maanta een, warbixintan muhiimka ah ee aan bixinayno oo dadka soomaaliyeed iyo dhammaan adduunkaba aan rabna inaan la wadaagno in ay naga wareystaan Een, xaqiiqdii een, anagu ka wasaar- ka wasaaradda wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka anagoo ah hay-adda u qaabilsan ururinta xogta ee, dhibaatooyinka ka dhacay ee, ama ay geysteen fatahaadda iyo daadadkii roobabka xoogga leh ee haddaba socda Een, ilaa hadda een, dhimasho waxaan diiwaan gelinay dad lagu qiyaasayo konton eh, konton iyo saddex Eh, in ka badan sagaal boqol iyo konton kun oo qofna way ku barak eh, way saameysay barakacuna wuxuu marayaa ilaa iyo saddex boqol oo kun saddex boqol iyo konton kun oo oo qof oo ku nool degmooyinka eh, jubbaland Eh, waxaana u badan runtii eh, dhammaan toddobiyo tobanka degmo saddexda gobol ee jubbaland ay ka kooban tahayba eh, daadadka wuu saameeyey Eh, dhammaan degmooyinka hataa kuwii ka fogan hadda markaad noo soo gelaysay een, waxaan la tacaalaynay dhibaatooyinka ka jira hataa xalli ah, waqtigan aan xaadirkan een, degmada afmadow oo runtii een, boqolkiiba eh, siddeetan dadkii deganaa ay barakaceen ayna u barakaceen meel toddoba kilomitir u jirto waxaa ilaa iyo hadda go'doonsan laba xaafadood oo waaweyn oo dadkoodii maaragtay biyo ay ku wareegsan yihiin oo sidii looga soo badbaadin lahaa ay falankeenta marka een, dhibka wuu socdaa een, dhimashada intaasay maraysaa barakacuna intaasuu marahayaa dadka guud ee ma garanaysaa uu saameeyeyna runtii waad garanaysaa dad hal milyan ku dhadhow weeye Een, marka een, roobkuna wuu- weli wuu socdaa waxaa haddana soo gaaraya eh, dhimasho cusub oo saakanimadan hadda een, degmada baar dheere laba ruux wiil iyo gabar eh, gabar sideed sano jirta iyo wiil labayo toban jir ay ku dhinteen oo biyaha webiga ay laqeen saakanimadan oo maanta hadda la- weli aan la aasin oo hadda lagu mashquulsan yahay marka een, dhibka wuu socdaa een, xaqiiqdiina een, hantidii een, dee waxa weeyaan kaabayaasha dhaqaalaha sida buundooyin hadda baar dheere labada buundo ee muhiimka ah ee dadka ku soconayeen labadii way go-een degmada buurdhuuma sidoo kaleeto ee luuq rajama lahan bu-aale iyo kabsuumana xaqiiqdii een, aad baa looga calacalaya marka dhammaan ee, beerihii ee, ku teedsanaa webiga oo dadka ay ku noolaayeen sida ugu soontahay jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo dhammaan gobolka een, een, dowladda- macnaha dowladda jubbaland deegaanadeeda waa meelaha ugu muhiimsanee maarata soomaaliya khudaarta iyo maarata looga geen jiray marka dhulkii dalka oo dhan wuu gudaayey xoolihii laftigooda maaratay arigii iyo lo-dii way gudaayeen oo roobkii way u gegsan laayeen marka dhibaatada way socotaa ilaahna hanaga badbaadiyo een, dhimashada hadda ugu dambeysay intaasay maraysaa waayahay aad baad agaasi u mahadsan tahay waxaa siinayaa cabdifatax jalwa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland Een, cabdifatax dhankiina waxaa eh, jirta in dee bulshada rayidkadoo kale waxaa loo baahan in la wacyigeliyo oo dadku ay ka qayb qaataan sidii loo badbaadin lahaa Een, dadka fatahaaduhu ay sida weyn u saameeyeen sida kal hore idinkaga bartay oo kale maxaad qabateen ilaa iyo hadda Eh, waa mahadsantahay adag ismaayo adigii dhegeystayaasha v o a mar kale Eh, intaan taasu gelin waxaan kaabi lahaa agaasimaha Eh, dadku a- ay dhibaatada nu- ama fatahaaddan wax yeelaysay oo sida uu sheegay hal milyan dad ku dhow ama hal milyan kor u dhaafaya barakac waa afar boqol oo kun dhimashada ilaa lixdameeyo Eh, iskoolada kuwax iyo mada- masaajida kuwax yeelo afartan iyo toddoba tiradan hayno xafiisyo sagaal iyo toban Ee, xarumaha caafimaad saddex iyo toban buundooyin afar ah oo afartii buundo oo degmooyinka jubbaland iskaga gudbayay afartiiba waxa waaye waa saameyn bay ku yeesheen oo waa gooyeen marka waad dareemi kartaa baaxadda ay dhibaatada intaas la eg ee, iyo beerihii dadkani badankood boqolkiiba sagaashan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan waa dadkii beeraleyda ama webiga jinkiisa deganaa oo wax soo saarkii yaraa oo wadanka laga isticmaalayay marka waxaa burburay noloshii gebi ahaanba dadkii livelihoodkooda burburay ayagana maanta waxaa waaye dad geedo kor saaran qaarkood dad eh, biyihii ay godoomiyeen marka noloshu way adag tahay haddii aan usoo noqdo waxa annaga qabna saddexdii bilood ugu dambeysay waxaan wasaaraddii annaga iyo timam kale ka shaqaynaynay wacyigelin oo dadku in ay meelaha taagga ah tagaan laakiin nasiib darra waxaa moodaa bulshadeena soomaaliyeed eh, dagaaladii iyo colaadihii iyo dhibaatooyinkii resistance waxay nature bay iskala samaysteen Eh, waxaa moodaa in dhaqdhaqaaq laba- aan dheg badan maxaa jirta aysan maqlin haddii ay wacyigelintii saddex bilood hore la sameynayay ee dadku qaadan lahaayeen maanta dhibaatada waxaan aaminsanahay dhimashaduna way ka yaraan lahayd ee, barakacana waa ka yaraan lahaa marka wacyigelintii waan wadnaa waxaa hadda ugu badan aan baraarujinayna waxay tahay is- horta inaan maxaa jirta ilaah u laabano oo duco iyo allabaryo sameyno ee, baaxadda dhibaatadan soo aragnay shalay iyo waxa qaarkoodna soo gaara meelaha aan la gaari karin waxaa wax la qiyaasi kara maaha marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala oo ilaahay naga dulqaado ee, ducadaas aan badino marka laga tago waxaan baraarujinaynaa ganacsatada soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed in ayaga isu gurmadaan inta dunida kaleeto iyo aan naga soo gaarayaan marka waxaan wadnaa wacyigelin iyo in dadkaas wax la taro waa mahadsantaha waayahay shalay maxaad aragteen waxaad tagteen meelihii dadku ay kusoo barakaceen ha shalay waxaan aragnay dad aad u nugul oo waayeelo ah hooyooyin xataa kuwo biyaha dhexdooda kusoo umulay oo aad ar- maxaa jirtay arrin naxdin u leh oo aad looga damqado hadeer qaarkood ma haystaan shalay waxaa la geeyey wasaaradda arrin maxaa jirta gargaarka iyo musiibooyinka jubbaland iyo timo la shaqaynaya baa waxay geeyeen baco iyo raashiin Eh, laakiin kuma filan leenahay dadka dhibaatadaas haysta kuma filan waan nooga mahad celinaynaa in dadaalkaas la- laba laba jibaaro waxaa kaloo aan boorinaynaa ganacsatada iyo ummadda soomaalida inay soo gurmadaan aad baan u maxaa jirta ijaaliyadaha inay soo gurmadaan dhibaatadan shala soo aragnay xanuunkeeda ma ma qiyaasi kartid wax dareen iyo lagu qiyaasi kara maa runtii waayahay farxaan afdhuub ayaan siinaya aqoon-yahanka gobolka ayuu ka mid yahay farxaan een, maadaama dee aad eh, xog ogaal u tahay xaaladda hadda taagan maxaa idin baxay aqoon-yahan ahaan bismi illahi raxmaan raxiim Een, intaan arrintaa ka hadlin horta waxaa muhiima dadka mar kasta waa la wacyigeliya waxaan u malaynayaa een, sanooyin fara badan inaan ka soo hadalnay dadku qaabkay cimiladoola maaragtay ula falgeli lahaayeen Een, waa sida hadda saaxiibkay uu sheegay ee, jalwa een, ma suuragelin oo waxaad moodaa dadku inay tahay fadhido waa rabteedii Een, ta kale een, hay-adahan ka shaqeeya masiibooyinka laftirkoodu wax diyaargarow umayna samaynin iyadoo oo saddex bilood afar bilood ka hor la see- la sheegaya inay dhici doonaan daadad iyo fatahaado iyo dabaylo Een, wax macnaha ku talagal ama dadaal dheeraad oo ay sameeyeen oon ahayn inay wacyigelin sameeyaan mayna jirin Een, taas marka waxaan dhihi karnaa een, xaggan hay-adaha masiibooyinka ka shaqeeyo waa cilado ayagu ay la yimaadeen oo dadka keliya lama saari karo Een, midda kale anugu waxaan qabaa baaxadda hadda een, saaxiibadaysa uga hadlayaan way ka salballaarantay matalan hadda markaan tusaale usoo qaadano degmada afmadow oo kale een, waa degmada ugu dhulka iyo baaxadda weyn soomaaliya la dhahaa markii degmo ahaan la yidhaahdo aad bay u ballaaran tahay Een, matalan kenya xuduud bay la leedahay gobolka gedo xuduud bay la leedahay gobolka jubbada hoose xuduud bay la leedahay Een, xeebtana xud- waxaan leeyahay een, dhinaca kale ee een, gobolka intiisa kalena xuduuday la leedahay Een, dhulka intaa leeg waa dhulka marka daaqsinka marka la yidhaha xoolaha aan dhihi karno soomaaliya ugu badan yaa ku dhaqan Een, warka waxaa weeye dadka intaa leeg inta badan haddana waxaa curyaamin kusii haya oo dhibaatooyinka sii jira waxay ahaayeen in qolyahan shabaabka ah ay ka gooyeen cuntada hor istaageen xagaroo kale cuntada mararka qaarkood soo galaysa hor istaageen waxay hor istaageen afmadoob bay hor istaageen inta dhoobley iyo udhaxaysa miinooyin iyo balaayo iyo tacadiyo fara badan bay ka samaynayeen iyaga laftirkooda masiibooyinka jira ayay ka mid ahaayeen oo dadku een, xataa ganacsatadu waxaa ku adkayd cuntada ay geynayaan dadka inay ka gadaan sababtoo ah canshuuro dheeraada iyo shabaabka mar kastaba saarayeen xoololaydu waxay u cararayeen meelaha ayna gaari karin nimankan marka waxaa dhacday in xoolihii iyo reerihii ay kala goodoomeen oo daadadkii iyo biyihii iyo wixii ay sameeyeen marka tiradu horta intaa way ka badan tahay saan qabo gobolka gedana waa gobolada ugu weyn waddanku ku jira Een, marka ay sidaa tahay ma aha oo keliya roobab inay kor ka yimaadeen hadda markaan aan saaka gudoomiyaha degmada eh, dhobley waan la hadalnay biyuhu waxay ka yimaadeen dhinaca kenya ka yimaadeen waa biyo aad garanayso biyo xidheen in laga soo furay oo baaxadooda leh saddexdii maalmood ugu dambeynaysa waxay samaynayeen inay biyo xidheen sameeyaan Een, jannaalo biyuhu ay marayaan maraanna ay u sameeyaan laakiin xalay markii ay ka soo tageen tobankii fiidnimo ama afarta saac ee habeennimo ee niska hore ah wixii ka dambeeyey biyihii way soo way fataheen oo xaafadda bosniya iyo danwadaagtii waxaasoo dhan biyaha galay sida la ii sheegayay Een, awoodda marka maamulada ka jira ee degmooyinkaasi uma laha awood ay kaga hortagaan biyaha iyo masiibooyinka intaa leeg maalan waxyaabaha hadda ka qayb qaadanaya in dhibaatooyinku ay sii weynaadaan oo deegaanada hadda aan ka hadlayo waxaa ka mid ah inaysan lahayn kaabayaashii dhaqaalaha sida eerbaradii oo kale oo diyaaradaha gurmadka ay ku degi lahaayeen waxaa weeye afmadoo kale garoon diyaaradadba ma laha dhowbleyna mid uu dadku ay iska samaysteen oo iska macmala iyo diyaaraduhu ku degeen marka uu roobku yimaadana dhiiqo ayuu ahaa taa laftirkeed waxay ciriiri keenaysaa in gurmad loo sameeyo masiibooyinkii iyo dhibaatooyinkii meesha ka jiray waxaa jira caruuro iyo hooyooyinkood oo lagtu ay kala goysay caruurihiina ay dhinaca shishe ayagoo oo dugsi iyo wax ugu maqan in roobabkii iyo daadadkii yimaadeen haweenkiina dhinaca ka sokay ay joogaan dadkii waayeelka ahaa ee bannaanka loo bixiyey oo roobkii ku da-ayo kanaacadii cunayso haddana cunto la-aan jirto doraad waxaan la hadlay gudoomiyaha een, een, diif baan la hadlay diif soomaaliya wuxuu ii sheegay inay roon yihiin laakiin dhibaatada ugu badan ay haysato inuu raashinkii ka go'ay wax baabuur oo geli kara ama gurmad la gaarsiin karana inaysan jirin dadkii danyarta ahaana ay bilaabeen in raashinka uu ka go'o oo dabka ayna shidanin marka alcumuum markii laisku soo koobo oo maaragtay waxaan si guud looga wada hadlo ilaahay unbaa dadkan samata bixin kara laakiin waxaan annagu ku talinaynaa een, dadkeennu xoolay leeyihiin Een, dibibaa joogtaa dameeraha jooga bal at least inta wuxuun uga imanayaan in dadka lagu raro meelaha taagaga ah sidoo kale afadu hadda way ku mahadsan tahay inay caagag iyo geedii intay wax isku xidhaan dadkii ay ku samata bixiyaan Een, saaka waxaan wada hadalnay taliyaha ciidamada ee degmada afadow een, maha islaam korneel maha islaam wuxuu noo sheegay saddexdii maalmood ugu dambeysay ciidamadu inayna seexanin oo dadkii masaakiinta ahaana ilaa shalay ay gurayeen maantana wixii raashin ahaan ka hadhay bakhaaradii inay baabuurtii dowladda lagu daadguraynayo isla markaana haddana laba xaafadood weli biyihii masaajid weyn oo kale hadda xaafadaha ka dambeeya oo kale weli lagama soo saarin laakiin meelihii kale oo een, biyo fadhiisiga ahaa iyo meelihii biyuhu ka soo galeen dad badan baa laga raray mana ayna seexanin saddex maalmood siduu ii sheegay mahad islaam wuu ku mahadsan yahay Een, sidoo kale waxaan aniguna boorinayaa in ganacsatadu ay qayb ka qaataan dhallinyaraduna istaagaan maantoo kale wax isku tashi la yidhaahdaa ayaa lagu badbaadi karaa laguma badbaadi karo wax la soo matalan hadda agaasimo wuxuu noo sheegay in ay rabaan inay diyaarad wax ku gaarsiiyaan dhowr boqoloo qof ama dhowr kunoo qof diyaarad waxba kama qabanayso marka ugu badato baco iyo shindarweyn in loo geeyo unbay noqonaysa anugu arrimahaasaan qabaa waaya aad baad umahadsan tahay farxaan Een, aadan aadan faarax gaaranaan kusoo laabanaya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland Ee, wasaaradda gargaarka ad fadhidaan ilaa iyo hadda maxaad qabateen
kismaail waad mahadsan tahay mar kale een, anagu een, markii arrinta ay dhacday een, dowladda waxay samaysay dadaallo fara badan oo saad la socota hadda dowladda jubbaland madaxweyne ku-xigeenkii waa dowladdu way iskala qaybisay madaxweyne ku-xigeenkii eh, dowladda jubbaland wuxuu fadhiyaa een, gobolka gado Een, madaxweynihii laftigiisa kambeyn buu meeshan ka wadaa iyo waxaa la dhisay guddi arrintaa loogu talagalay ilaa hadda dowladda een, raashima ayay gaday waad ogtahay shalay eh, raashimaha maaragtay la gaarsiiyey een, waqooyiga degmada waxaa dowladda geysay Een, maantana sidoo kale waa laga qaybinayaa Een, runtii een, dadaalada dowladda ee wada iyo beesha caalamka oo hay-adaha ay wadaan wax wax ka qaadi kara ma aha waa dhibic badda ku dhacday marka een, waxa weyaan arrintan waa arrin masiibo ah waa arrin guud dhimashadu hadda een, konton iyo dhowr baan ku sheegnay laakiin haddii saacadaha ama maalmaha soo socdo xaaladdu ay sidan kusii socoto een, gobolka jubbada dhexe dad badan baa go'doonsan een, magaalada magaalooyin fara badan baa dad ku go'doonsan oo biyihii ay go'doomiyeen cuntadiina ay ka dhammaadeen marka een, dooman ayaa jirta oo magaranaysa aan geynay gobolka een, gedo afmadow hadda saaga doon baan u diraynaa oo hadda elboorka laga qaadayaa Een, runtii dadka waxa aan dowladda ay bixis dowladda federaalka laftigeeda hay-adda sodma oo aan wada shaqeynay iyo ra-iisul wasaarihii oo tegey een, gobolka gedo daraate oo magaranaysaa degmada doolow een, soo indhihiisa ku soo arkay dadaal badan baa jira raashimaa la geeyey een, waxaa la geeyey maaragtay waxa la yidhaahda daawo waxaa la geeyey buskudyo laakiin een, hadda annaga waxaa noogu daran waxaa weyaan dadka biyaha go'doomiyeen sidii looga soo saari lahaa waxqabadka een, dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda jubbaland oo aad og tahay oo marka horeba la tacaalayay arrimo magaranaysaa amni iyo dhaqaale yari iyo dhaqaalihii oo ku tiirsanaa beesha caalamka boqolkiiba siddeetan Een, waxaa noo suurtooday dee waad garanaysaa madaxweynaha dowladda jubbaland in shanta beri ama isbuucyada lasoo dhaafayba wax kale maaragtay muusan qabanin Een, guddi buu sameeyey Een, intaa ganacsatadii iyo dowladdii iyo magaranaysaa akawnaha la furay Een, oo la rabo akoonnadaas in dadkaas maaragtay loogu gurmado lacag loogu aruuriyo marka dadaaladu way socdaan waana een, horeyna waan u wadnay laakiin waxaan u aragnaa dhibka jira Een, webiga fatahaadda uu ke- uu geysanayo roobabka daadadka ay geysanayaan waad ogtihiin roobkan hadda da-aaya een, la mid maaha roobabka kaleeta caadiga ah halkii dhibic ilaa iyo boqol iyo konton milimiter ilaa saddex boqol oo milimiter baa lagu qiyaasaya marka een, hal saac roobka hadduu socdo magaaladaasoo dhan waxay noqonaysaa een, daadad oo- daad baa qaadaya magaalada kismaayo waad arkaysa hal saac oo hadda maalin dhaweyto meel la maraa la waayo marka een, runtii een, dhibaato weyn baa jirta Een, waxaa hadda laga digayaa weliba isbuuca soo socda in ay een, arrintu ay sidaan kasii xumaato roobkan ay sii socdaan marka waxqabadka dowladda federaal heer federaal ilaa iyo heer state ee, wuu socdaa ee, runtiina een, een, kuma- kuma gaari karno weliba dadkeena hadda meelaha een, een, go'doonka ku jira dhammaan eelaboradii hadda jubbaland degmooyinka waxaa ka shaqeynaya oo keliya degmada kismaayo iyo een, doolow inta kaleeto dhan wada xiran yihiin waddo la mari ma lahan Een, magaalooyinka qaar raashimihii way- wayba ka go-eenba waxaa loo sheegayaa waxay cunaan hataa maaragtay inaysan jirin marka runtii masiibaa jirta laakiin insha shaha allah idinkugu jirtaa marka inaad dadka eela kabtara wax ku gaarsiisaan Ee, qorshaha wuu nagu jiraa Een, haddaba waxaad arkaysaa ee, runtii ee, raashinka laftigeeda een, in lagu daadgurayo weliban bilaabanin laakiin saaxiibadeenna waan ka codsannay ee, dowladda federaalka iyo dowladda jubbaland ba qorshahaas way wadaa waaya aad baad umahadsan tahay cabdifatax jal waan siinayaa gudoomiyihii ururada bulshada rayidkaa tahay Een, ah, waxaad moodaa dhankiina gaabis badan inuu ka jiro marka loo eego heerka wacyigelinta bulshada ee aad magaalada kismaayo kale hadda ku nool oo kale sooma wanaagsanaan lahayn in inta bulshada magaalada la kiciyo oo dadka soo barakacaya in dadka la gaarsiiyo xitaa cunto bisil oo ah, ee, laga qaado magaalada si bal een, ay ugu noqoto een, eh, waxqabad dadka deegaanadaas hadda kusoo barakacay ee aad sheegtay shalna aad aragteen Eh, aad baa umahadsantah adag ismaayo annagu ma fadhino waa dadaalaynaa wacyigelintana kuma eka keliya mid eh, saxaafadda iyo idaacadaha loo mariyo waxaan isticmaalaynay haddana isticmaalaynaa eh, ururada sportska eh, dhallinyarada haweenka eh, weliba waxaan dhallinyarada iyo ururada sportska aad ugu isticmaalayna waxay ahayd in dadka nugul ay soo badbaadiyaan oo degmo kastaba si baan u abaabulnay marka arrintaasna alxamdulilah meel fiican bay noo maraysaa waana ku guulaysanay laakiin ma ku filna meelo qaarkood dooman ma lahan meelo qaarkood eh, dhallinyaradii a- aan dadka soo badbaadinaya gurmadka ahaa baa naftooda khatar gashay marka dadaal uu waa jira laakiin dee dhibaatadii baa ka baaxad weyn waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaahay eh, dhibaatadan naga dulqaado ummadda soomaaliyeedna isu gurmato dowladda jubbaland iyo tan federaalkana ana waxaan ku boorinaynaa in eh, waa anagoo uga mahad celinayna dadaaladooda eh, iyo tabartooda anagoo uga mahad celinayna waxaan ku boorinaynaa in meelaha taagga ah iyo degmooyin kasta ee meel u calaamadeena dhahaan dadka meeshaas baad degaysaan oo dadku ay garanayaan meeshay u guurayaan marka intaasna waa fariin aan dowladda eh, eh, jubbaland iyo tan federaalkaba aan aan xasuusinayno Eh, waxaan leenahay eh, international community-ga iyo dadka soomaaliya saaxiibadeeda ahna eh, qaarkood shalay waa nala socdeen oo hay-adaha yuunka ugu horeeyaan eh, indhahooda wax ku soo arkeen marka waxaan rajaynaynaa responsekii ama jawaabta la bixin doono in aada mid u wanaagsan noqoto eh, weliba ugu dhaqsiyaha badan baan rajaynaynaa insha allahu Waay, tacala aad baad umahadsan tahay farxan maadaama aqoon-yahankii aad tahay ma isleedahay eh, ma jiraan een, waxyaabo laga gaabiyey oo dowladda ay ka gaabisay een, sidee maadaama hore loo sii ogaa in eh, dhibaato noocan ay soo socoto ma isleedahay dowladda laftirkeedu waxyaabo badan bay ka gaabisay oo dadkaas ay wax ugu qaban lahayd
Ah, bismillahi raxmaan raxiim Een, waxaan u malaynayaa hadalkaygii hore inuu ku jiray een, gaabisku waxaan u malaynayaa labada dhinac buu ka yimid dadka shacabkaana wuu ka yimid dowladda dhexe ee federaalkana wuu ka yimid Een, hay-adaha oo kaalmada bixiyana way ka yimaadeen arrimaha way ka yimid marka een, waxaan is leeyahay waxyaabaha ugu badan ee hadda loo baahan yahay oo in shacabka lagu samatabixiye ay tahay in la helo tendhooyin caafimaad oo degdeg ah oo meelaha lagu soo barakacay ay laga dhiso oo wasaaradaha masiibooyinka ama hay-adaha la dagaalama cimilada inay geeyaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay dhallinyaro volunteer ah oo intii helikobtaro lagu qaado la geeyo meelaha si ay caafimaadka uga shaqeeyaan gargaarka ah oo kaamamka waxaa ka dilaaci kara daacuun musqula ma jiraan Een, waxaa dhici kara in cudurada kaneecadu iyo duumadu ay ka dilaacdo waxaa dhici karta cuduradan habititiska iyo waxyaabahaas inay dhici ka- ay ka- ka dilaacaan marka in la geeyo qalab een, caafimaad iyo dhallinyaro gurmada oo laga qaado isbitaallada si guud waddanka oo dhanba ma dhihayo meel heblaha laga qaado Een, sidoo kale waxaan qabaa in sida ugu dhaqsaha badan loo helo diyaarado lagu samata bixiyo een, dadka een, xanuunsan dadba waxaa laga yaabaa inay dhiikar qabaan diabetic inay yihiin oo sokor qabaan dad waxaa jira laga yaabo kansar inay qabaan iyo dad kelyuhu ay fadhiyaan dadkaasoo dhan waxay u baahanayaan in meeshii laga soo qaado oo diyaarada lagu soo qaado la helo oo meelaha ay ka helayaan adeegyada caafimaadka in la keeno Een, waxaan kaloo qabaa in een, raashin ku filan aan marnaba la geeni karin laakiin at least bal caruurta wax lagu badbaadiyo sida buskutka caruurta lagu kobciyey waxyaabahaasoo kale ka hortaga gaajooyinka in la sameeyaan qaba Een, waxaanan isleeyahay haddii intaa la helo wax badan baa iska bedeli kara waxyaabaha laga gaabiyey maxaa isleedaa ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaabaha hadda aan ka hadlayo waxaan ka hadlayaa in la geeyo tendhooyin oo gargaar gargaar oo macnaha caafimaadka oo kale tendhooyin loo isticmaalo qaab isbitaal oo kale oo oo mobile ah in la geeyo waxaad moodaa in dowladdu ay xooga saarayso deegaanadan eh, gedo iyo sidoo kale eh, meelo ka mida duleedka kismaayo oo kale ma isleedahay waa laga gaabiyey in loo gurmado dadka ku nool afmadow iyo dhobley Een, aadanow marka ugu horeyso waxaa muhiim ah maskaxda bini aadamku inay si baaxad leh ay u maareyso Een, dhibaatooyinku siday u kala horeeyaan baa loo kala maareeyaa masiibada meesha ugu horeysay ka dhacday gobolka gaday ahayd Een, gobolka gaday ka dhacday maadaama gobolka gaday ay ka dhacdayna waxay ahayd noqotay marka ugu horeysaba gobolka gaday in loo gurmado mar laba haddana webiyaashii baa waxay keeneen fatahaado waa loo gurmado oo shalayta waad og tahay in dowladdii iyo hay-adihii een, een, een, gargaarka oo dhan inay tageen ilaa webiga in la tago madaxweynuhu uu hogaaminayey oo saaxiibkan jilwa hawda uu ka sheekeynayey gabdhihii meesha ku soo umulay iyo dhibaatooyinkii meesha jiray Een, fayskii saddexaad oo kan ah fays- fayskii saddexaad oo kan ah Een, ayaa hadda uu noo sheegaya agaasimuhu doontii ugu horreysay in la geyn doono een, meesha la yidhaahdo afmadow marka sidaa abdigeed een, sidii loo kala horeeyey unbuu gurmadku noqonaya aad baad maadsantahay abdulfataax haye haye Een, waxaa kaloo jira meelo aad u fogfog baa jira sida hoosungu oo kale oo isgaarsiintoodu ay ciriiri tahay waxaa jira een, meesha la yidhaahdo een, een, een, een, diif oo kale Een, waxaa jira meesha la yidhaahdo tuulo barwaaqo oo lagtu ay u dhaxayso dhoobley ayaga marka dhulkaasoo kaleo waxaa jira inta badan wararkooda aan si toosa loo helin in qof si toosa loo waraysta moogiye kuwa laftirkooda waxaan ku boorinayaa in agaasimaha iyo wasaaraddu ay xiriirsamayaan haddii ayna haynin annagu aanu ku caawinno dadka meesha degan xiriiradooda inaan samayno Een, intaan markaan ka hadalno dhibaatada ugu weyn waxaa jira xoolaha xoolihii gendi baa jira kanaacaa jirta iyo dullin kaloo fara badan baa jira roobkiina korku kaga daaya xooluhu marka marka waxaa jira sidaba markuu roobku doo waxaa ku dhaca wax la yidhaha raaftilla gandigii baa cunaya hadda markaan aan kuleeyahay waxaan la hadlayay diif oo kale waxyaabaha ugu dhibka badan geela iyo ariga wa loodu roobka way u adkaysataa laakiin labadaasi uma adkaystaan walow hadda dhimasho xoog badan oo xoolaha oo nalsoo- oo naloo soo sheegin haddana way jiraan xoolo ay daadad ku qaadaan waa mahadsantii waayahay abdulfataax haye Eh, waa mahadsan tahay waxaan ku dari lahaa intaas uu farxaan sheegay eh, waxaa jirta aad baan uga warwarayna annaga eh, meelaha aan dowladda joogin ama aysan ka talinin Eh, dhibaato badan baa laga soo sheegayaa gaduuday hargeysiyare mugambo kalanja kamsuma eh, dhulkaas webiga teedsan dhan eh, dad saddexdii beri ugu dambeysay geeda saarnaa baa jira marka warwarka aad noogu weyn waxay tahay dadkaas sidii loo gaari lahaa iyo qaabkii lagu gaari lahaa eh, aad baan oga warwarsanahay marka waxaanan maxaad iratee aad uga walbaharsanahay dadkaasi noloshooda iyo sida ay tahay marka waxaan ka fikiraynaa ama dowladdana ku balaarujinaynaa in ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ama meelo kale laisku dayi kara in wax loo marin karo sababto waa waajib dooli oo saaran cid kasta oo jamhuuriyaddan ku nool amaba eh, statekan jubbaland ku nool in la gaaro oo naftiisa la badbaadiyo waayahay aad baad maadsan tahay agaasimaha guud baan siinayaa iyadoo gabagabada barnaamijka aynu kusii siqeenno agaasime waxaa dabcan gobolkan ka shaqeeya hay-adihii ugu badnaa oo magaalada kismaayo dabcan u n baa xarun weyn ku leh Eh, sidoo kale een, waxaa magaalada ka shaqeeya hay-adihii caalamiga ah iyo kuwa lookalka ahaa Een, welina waxaad moodaa in kaalintoodii aanay muuqan oo dadku aanay u gargaaraynin marka dowladdu miyaanay la xisaabtamaynin hay-adaha caalamiga iyo kuwa lookalka ka howlgala magaalada Een, shirka shalay dhacay oo wasaaradda eh, arrimaha gargaarka maaliyaedda masiibooyinka ay soo qooqaabisay oo madaxweynaha uu jeergaraynayey een, waxay ahayd in hay-adaha lagula xisaabtamo waa runta hay-ado badan baa jooga een, oo u n ah iyo kuwa caalamiya iyo kuwa maaragtay maxalliba ah oo ka howlgala dhammaan deegaanada jubbaland walow ay u kala badan yihiin Een, waxaa jira deegaano aysan hay-adaha iyo dowladdaba ayna ka shaqaynin oo dad badan oo shacaba ay ku nool yihiin sida gobolka jubbada dhexe Een, hay-adaha runtii waxa ay wadaan waa waxaan wada ognahay ee, waana wax iska yar Een, laakiin mashaariic horey u socotay een, waxba kama bedeli karaan Een, waxaad arkaysaa mashaariic la waday oo intaasoo malaayiin oo doolar eh oo sanadkan oo dhan maaragtay lagu bixinayo jubbaland inay maanta ka kaciyihiin musqulo badan oo lacag la geliyay baa hadda jirin guryo badan oo la dhisay baan waxba jirin boondooyin fara badan dadkii guryaha loo dhisay ee barakacyaasha ahaa ama ma garanaysaa een, intaas la siinayay raashin baa maaragtay waxaa saaka wararkana soo gaarayaan in een, hadda tusaale ahaan meelaha ganacsiga ee dukaamadii hadda afmadow iyo baar dheero oo kaleeto iyo in dhammaan meelaha ugu darana maaragtay ee, daadadku ay saameeyeen ee ganacsiga suuqaqa ay yihiin oo suuq maanta meel wax laga soo iibsado aysan jirin diyaarad maaragtay meel ogda marka een, xaqiiqdii een, hay-aduhu een, way jiraan hay-ada eh, dhowr ah oo maaragtay oo dadaallo wada oo ka jawaabahaya ma garanaysa laakiin wax wax- wax ka tarahay maahan baahiyaha ka badan Een, tusaale ahaan weliba waxaan hadda qorshaysanahay meelaha hadda ay sida maaragtay jalwa iyo farxaanba ay sheegeen meelaha fogfog ee dowladda ayna gaari karin ee weliba meelaha maaragtay een, dowladda gacanta ayna ku hayn in aan laga bilaabay intervention oo hay-ada aan kula ballanaa jira oo si dadban maaragtay dadkaas loogu gargaarayo gargaarka maanta meelaha qaar way kala duwan yihiin meelana waxaa looga baahan yahay een, life saving wax la yidhaahdo nafta si- nolosha si lagu soo badbaadin lahaa dooman iyo ma garanaysaa een, xarko dadka biyaha lagaga soo jiido iyo jaakadaha biyaha maaragtay lo- lo- looga dabaasho iyo waxaa loo baahan yahay ma garanaysaa cuntada markaas dadka marka biyaha laga soo saaro cunto baan meelana waxay u baahan yihiin hadda meelaha waqooyiga deegaanada kismaayo oo kaleeto dadka nolol bay u baahan yihiin already dadkaas biyaha waa laga soo badbaadiyey marka deegaanadu baahiyahooda way kala gedisan yihiin hadda hoosungow iyo waa ognahay deegaano fara badan oo een, degmada baraare hoostaga inay go-doonsan yihiin dhibaatooyin fara badan ay ku jiraan. lakin waxaan isku dayaynaa insha allahu dadaalkeena in wax ay ka qabtaan hay-aduhu xisaabtankeedana way socotaa ilaa iyo maanta laftigeeda hay-ado badan baan u yeedhana haddii saacadan kula hadlaya hay-adaha bannaanka ii fadhiyo marka waxqabadkooda aan rabay inaan ogaado iyo meelahay ka shaqeynayaan iyo waxa ay yihiin marka waxa ugu badanna maaragtay aan u baahanahay waxaa weeyaan mashaariic cusub oo maaragtay arrimahan wax laga qabto waayahay Een, haddaan su-aal kale ku weydiiyo agaasibe waxaa jirta een, in digniino aad bixinayseen een, isla mar ahaantaana ee, dadka loo digayey in dhibaato ay soo socoto Ee, dowladdan waxaad moodaa in ay ka gaabisay in ee, digniintaas ay kas- ee, dadka ay siinaysay in ay kasii baarandegto oo waxyaabihii wax looga qaban lahaa dadkan inay sii diyaariso maxaa arrintaas dowladdu ay ugu qorshaheedu ay ugu darsan weyday
waan ka gaashaamanay waxaan sameynay een, abaabul fara badan ee hay-adihii baan iskugu yeernay een, hay-ad kasta iyo hay-adaha waxay u kala qaybsan yihiin kala saro tusaale ahaan kuwa cuntada iyo lacagta iyo waxa ka shaqeeya micnaha food and security bay dhahaan kuwa ka shaqeeya maaragtay guryeenta bacyaasha iyo maaragtay n f iska iyo waxaasna shelterka la dhahaa qaar caafimaadka ka shaqeeyaan qaar nutritionka ka shaqeeyaan een, qaarna waxbarashaday ka shaqeeyaan saad ogsoontaha waxbarashada waa meelaha ugu ee maaragtay ee saameynta ay u- roobabka iyo daadadka ay u geysteen oo ilaa iyo iskuulle fara badan saddex toddobaad oo aan soo dhaafnay degmooyin fara badan baan iskuulka- iskuulaadka laga aaday marka een, digniinahan waan kasii dignay een, waxyar bay dad hay-adaha sii maaragtay lasii keediyey annaga laftiga annaga oo dowladda waxbaan sii keedinay oo maacunta shalay aan bixinaynay iyo ma garanaysaa een, bacyaal shalay aan bixinaynayba wax noo sii keedsanaa bay ahayn laakiin waxaan rajaynaynaa waxaan filaynaa dhibaatada hadda nagu timid runtii een, waa dhibaato aad u weyn waa dhibaato een, ka awood badan wixii diyaargarowgii lasii sameeyey iyo wixii hay-adaha iyo dowladda maarata gacantay ku sii hayeen farxaan een, maadaama een, oday hore aad tahay bal qiimee een, sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii fatahaadii ee, biyo badan soomaalidu ay ula baxeen iyo tan ee, oo dadku loo gurmanayo oo dowladdu ay qaldhaas xilligaas oo dowladda soomaaliya aysan ka jirin oo burbur lagu jiray bal bal isbarbar dhig Ah, bismi llahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay Een, aadano waa runtaa een, xilligaas eliinadu waxay ahayd masiibo guud bay ahayd oo bariga africa oo intiisa badan ka dhacday bay ahayd marka maadaama ay bariga ay ka dhacday waxaa jiray siyadaba wax astaan dowladeeda maba jirinba marka wixii wax laga sugayey ama wax laga raadinayey waxay ahayd in hay-adaha een, samafalka ay wax gaarsiiyaan marka waxaan garanayaa hay-adda cuntada adduunka een, een, inay kor diyaarado raashin ay ka soo daadin jirtay laakiin dadku waxay sameeyeen wax la yidhaha isku tashi in laga guuro meeshii loona guuro maaragtay meel kore oo hadda maalan anu markaa dhoobley baan joogay waa la guuray waxaa loo guuray meeshii la yidhaha degelema loo guuray kor baa loo guuray marka een, degelema waxay ku fiicnayd waxay ahayd dhul raamo ah waxayna u fureed marka la maro caleenjuqur iyo dhulkaas ilaa waxaa la tegi karay xagar dheer baa la tegi karay marka gaarigu wuxuu keenayay meesha la yidhaahdo een, degelam uu keenayay degelamana marka kareetooyin baan ka soo saarayna oo dadka keenayna Een, dadkii raafadow laftirkoodu waxba umaanaa qaban karin laakiin xataa dameerihii la raray qaarkood dhaxday kusii dhinteen oo gandi iyo waxbaa cunay moogta marka een, haddii qooqaani ay gaareen bay dadaal dadaali jireen oo qooqaanidaas waxaa laga yaabaa labaatan beri meelahaas inay usii socdaan Een, berigaas waxaa la gaaray furkii sokorta ahaa ee caaga labaatanlaha ahaa inuu lacag fara badan lagu kala gadanaya qofkii hal fur qofkii hela wuxuu ahaa qof shaakirsan karay laakiin dadku ayagaa markii dambe iscaawinayey ayagaa iskaashanayey dadkuna markaa dadku inta waa ka yaraa oo dee dadku qaxootiyay galeen oo adduunka la kala aaday dadku yaraa inta markaa joogteen oo isku jiray laakiin hadda soomaalida qaxootiyadii aad baa looga soo noqday dibadihiina aad baa looga soo noqday tirada dadka badan iyo tirada dadkuna way badan tahay culayska kii hore culays badnaa kana culays yar laakiin dee berigii hore hadda eh, buundooyinka go-ay oo kale maynoo go-in laakiin buundooyinka maxaa sababay way gaboobeen ma garat awoodo ka fara badan baa ku dhacay xilli dheer bay jireen wax kastana expire bay leeyihin waqti ay dhammaadaan marka buundooyinka go-aya laftooda een, way keenaysa hadda maalan marka hadda tan usoo noqono kamsuma waad ogeydeenoo dee awal bayba sii gooneyd tareel baa lagu mari jiray waxay khalid- khatar ugu jirtaa inay goodo buu aale waxaa laynoo sheegaya dhinac buundadeedu inay ka lalmato ayadoo laftirkeeda inay goodo Een, marka een, khatar haddii la yidhaha tii hore khatar badnayd laakiin dadaal haddii la yidhaahdo waxaan qiyaasayaa in tan looga dadaal badan yahay Een, gunta iyo gabagabada ee barnaamijka faaqidaha toddobaadka ayaan dhegaystayaal eh, isla soo gaarnay Een, oo toddobaadkan magaalada kismaayo kaga imaanayay Een, waxaan ah, ku soo gabagabaynaynaa min hal daqiiqo ama ka yarba een, taliya tusaale see dadkan loo caawin karaa dowladdase maxaad kula talin lahaydeen ururada bulshada rayidka daatiin cali fataaxaye adoo soo koobaya waqhtigu aad u yar bismillahi waa mahadsantahay adan kismaayo mar kale Ee, talada dowladda aan siinayna waxay tahay in ay ay xiriirka dowladda ay ganacsatada bulshada rayidka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay ballaariso oo dowladda keliya ay isku koobin dadaalada iyo shaqooyinka ay wadaan waa talada aan siinayno Ee, guud ahaan ummadda soomaaliyeed talada aan siinayno waxay tahay dhibta baaxaddaas la eg waxa waaye waxay ku dhacayso hooyo soomaaliyeed waayeel soomaaliyeed carruur soomaaliyeed iyo dad aad u liita oo aad u tabar daran marka in ay ayaga gurmadaan jeebashooda iyo qalbiyadooda ay furaan waa tan labaad boorin- aan boorinayno waxaa kaloon boorinayno waxay tahay international community ama soomaaliya saaxiibadeeda ama dadka soomaaliya ee- ama hay-adaha gargaarka ku shaqa leh waxa aan ku boorinayno waxay tahay Eh, sida caadiyan hay-adaha marka ay ay response samaynayaan ama gargaar samaynayaan inta ay iska daba wareeganayaan saddex bilood afar bilood qaadataa marka tan waa ka guda iyo baaxad weyn tahay eh, iska daba wareegii hore waxaa looga fadhiya waxay tahay gurma deg deg ah iyo waxay u hayaan iyo meelaha ay ula kaashan karaan in ay si deg deg uga soo jawaabaan aysan la dhihin eh, coordination iyo meeting baan ku maqannahay iyo waan soo socnaa iyo new york baan la hadalnay iyo canada baawur ka soo baxaya aysan dhihin Eh, sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaasi geedaha dushooda saaran loo soo gurmado waxaa ka sii horeeya soomaalida in ayada isu gurmata marka koowaad oo jeebashooda iyo qalbiyadooda isu furaan dadka dhibaataysan eh, aan lala sugin adduunkale adduunka kaleeto goor aan mihirsanno noo imaanaya laakiin hooyooyinkan shalay soo aragnay waayeelada shalay aan soo aragnay dadkaa liita oo dadka dadka u tabar yar ah waxay u baahan yihiin inaan jeebkeenna u furno oon qadada iyo quraacda iyo cashada la qaybsanno Oo- aad baad umacsan tahay farxaan maxaad ku talin lahayd bismillahi raxmaan raxiim horta tan talo wayba dhaaftayba sababto waa mar haddiiba arrintii ay maanta lagu dhex jiro masiibooyinka lagu dhex jiro dee talo waxaan u malaynayaa ilaa bishii sagaalaad talo iyo wacyigelin baa socotay laakiin hadda waxaa wixii laga maarmi waayo in la sameeyo Een, waxaan soo jeedinayaa horta ciidamada een, dowladda ee jooga een, meelaha ay masiibooyin ka dhacayaan Een, iyagoo ku guda jira hadda laftirkooda inay sii laban laabaan een, dadaalkooda si meelaha biyofadhiisiga dadka looga saaro dadka ku go'doonsan guryahana looga soo bixiyo oo loo geeyo meelaha ay ku samata baxaan ciddii heli karta hu ama meel la galo in ay u raadiyaan kuwa aan waxba haysan meel ay galaan intaa waxaa sii dheer xilliyada noocan oo kale ah markay jiraan dhibaatooyin fara badan bay soomaaliya ka jira xagga amnigan in aad loo adkeeyo oon lagu soo dhexdhuumanin xilligan oo kale waa la isdhexyaacaya lama kala garanayo kii gududnaa iyo kii madoobaa lama kala garanayo qof kastaba waa ordaya marka security-ga laftirkeedu waxaa waaye waa arrinta ugu muhiimsan waay aad baad umacsan tahay Een, sidoo kale waxaan talo ku soo jeedinayaa dowladaha deriska nala ah ee xuduudaha nala ah in wixii gurmad ay ka qayb qaadan karaan inay ka qayb qaataan xuduudahana ay dadka u furaan si ay u helaan dadku waxay cunaan iyo meelo ay degaan waa mahadsanta waayahay agaasimaha guud baan kusoo gabagabaynaya aadan faarax Een, ah, maxaad talo iyo tusaale soo jeedin lahayd Ee, dadka soomaali laftirkooda maxaad tala siin lahayd si arrintan dowladda laftirkeeda aan loogu daawan oo dadku ay uga qayb qaataan
marka koowaad waxaan ku baaqayaa gargaar degdega oo aan ugu baaqayaa een, gargaar caalamiya iyo gargaar qaranba waa waan waan ku baaqayaa in sida ugu dhaqsaha badan loo gaaro dadkaas ku dhiboon ee deegaanada jubbaland Een, saan ogsoonahay biyaha ma ahan biyo cirka nooga imaada oo keliya Een, magaalooyinka een, wadamada dariska aan nahay sida kenya iyo etoobiya biyaha hadda ugu xoog badan ee afmadow iyo dhobley waa biyo ka imaaday een, kenya biyahan hadda maaragtay gobolka gedo ilaa iyo maaragtay hadda een, soo gaaray een, goobweyn oo hadda maaragtay ba- dadkan hadda jamaama oo kaleeta xarqiyey waa biyihii eh, ka imaaday etoobiya buroleydii maaragtay etoobiya maaragtay ay webiga ay nagu soo gediyeen wey marka xaqiiqdii waxaan u baahannahay oon ku baaqaynaa ka wasaarad ahaan horeynaan ugu baaqnay gurmad deg deg ah oo lala gaaro dadkaas eh, ay fatahaada iyo roobabkan maaragtay mihigaanka eh, daadadka wata marka waxaan rajaynaynaa insha allahu ummadda soomaaliyeed iyo kuwa dadka islaamka guud ahaanba iyo hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka in gurmad deg dega dadka lala soo gaaro aad iyo aad baa umadsantay waa tahay agaasima aad baad umacsan tahay guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan barnaamijkeenna faaqidaad toddobaadka kusoo gebagabaynaya oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka waxaa igala qaybgalayay aadan faarax gaarane oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland iyo farxaan cabdi afdhuub oo ka mid ah aqoon-yahanka gobolka iyo cabdifataax jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland anigoo aadan kismaayana waa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna aadan maxamed salaad oo barnaamijka faaqidaada toddobaadkan ugu soo diyaariyey magaalada kismaayo nololan socodsiinayay haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
qof xabiiba oo xaliiba oo xilqaadle qof xaqdhowrka lagu xooje oo xurmaysan xilkas weeye xilkas weeyaani xuurin xilkas weeye xilkas weeyaani xuurin qof xabiiba oo xaliiba oo xilqaad leh qof xaqdhowrka lagu xooje oo xurmaysan xilkas weeye xilkas weeyaani xuur xilkas weeye xilkas weeyaani xuur sida xididka dhigaxawda uu xambaaraa sawxiskaygu sawxiskaaga maaxadriyo sawxagayga xili walba uu maxiiso sawxagayga xili walba uu maxiiso sida xididka dhigaxawda uu xambaaraa sawxiskaygu sawxiskaaga maaxadriyo sawxagayga xili walba uu maxiis sawxagayga xili walba uu maxiis xumad biyo xaanad reebe xalka raadshay kalxajinta laga xore oo xalaysan waxaad taari xikmadiisu xalad leeday xumad biyo xaanaf reebe xalka raadshay kalxajinta laga xore oo xalaysan waxaad taari xikmadiisu xalad leeday waxaruuri xaaladaydu siro sirowan xog ogaala jacayl xooga oo xadaafa siro sirawan igu xersha ixanaansha heeristeeda siro sirawan i xushmeeya waxaruuri xaaladaydu siro sirawan xog ogaala jacayl xooga oo xadaafa siro sirawan igu xersha ixanaansha heeristeeda siro sirawan i xushmeeya ixanaansha siro sirowan xerir sida siro sirowan i xushmeeya yaa xagaaga bebi xeebta saaxil ku nool la dalxiisa xubigiisu siro sirowan waa xalaala siro sirowan yaa xigtaysta siro sirowan yaa xidhiidhka siro sirowan xadhiigiisa siro sirowan xajidhaha siro sirowan oo xusuusta siro sirowan meel xafidan siro sirowan ku xuseeya siro sirowan ku xaseeya siro sirowan siro sirowan yaa xagaaga bebi xeebta saaxil ku nool la dalxiisa xubigiisu siro sirowan waa xalaala siro sirowan yaa xigtaysta siro sirowan yaa xidhiidhka siro sirowan xadhiigiisa siro sirowan xajidhaha siro sirowan oo xusuusta siro sirowan meel xafidan siro sirowan ku xuseeya siro sirowan ku xaseeya siro sirowan siro sirowan
codkaasi asmaloof ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Thank you.